wasaaradda dib u dejinta iyo arrimaha bini-aadinimada maamulka somalilan oo kaashanayso hay-adda alraxma ayaada afuurtay mashruuc lagu caawinayo dadka barakacayaasha ah ee ku nool maamulkaasi wejiga koowaad ee mashruucan oo laga daafuray magaalada hargeysa ayaa waxaa dhar iyo maacuun loogu qeybiyey qaar ka mid ah qoysaska barakacayaasha ah ee ku nool magaalada hargeysa agaasimaha guud ee wasaaradda dib u dejinta iyo arrimaha bini-aadinimada maamulka somalilan mukhtaar cabdi jaamac iyo gudoomiyaha hay-adda alraxma sheekh cabdalle maxamed ibraahim ayaa si wada jira ugu warbixiyey ujeedka mashruucan marka ugu horreysa waxaan u mahadnaqaynaa ilaahay oo maanta aynu halkan u joogno inaynu qaybinno alaab loogu tala galay dadka danyarta ah maadaamaynu ku jirno bil rabadaan gargaarka la qaybin doonaa wuxuu ka kooban yahay shan iyo labaatan kun oo iskugu jira koodhadh wuxuu iskugu jiraa koob iyo labaatan kun iyo shan boqol oo iskugu jira koodhadh maacuun iyo taandhooyin waxaana loo qaybin doonaa dalka oo dhan guud ahaan ooy ku nool yihiin dadka nugul ee barakacyaasha ah markiska muddo dheer baynu wada shaqaynaynay markisku waxa weeyaan wax badan buu somalilan taray somalilan wuu ka shaqeeyaa hadday noqoto qaybta netforka iyo qaybta barakacayaasha dhinac walba uu ka shaqeeyaa aad baan ugu mahadnaqaynaa markiska oo shaqadiisu soo noqnoqotay waxaanu leenahay aad baa u mahadsantihiin jasaakum allahu khayran wafdiga ka socda markiska markis salmaan waan aad baan u salaamayaa waxaan leeyahay ku soo dhowow aad baad u mahadsan tahay dariiq dheeqr baad soo martay waanu kugu mahadnaqaynaa aad baanu kugu mahadnaqaynaa waxaan u mahadnaqaynaayoo kale iyaguna hablaha haddii alla idmaaya ama guddida soo diyaarisay dadkan ee gacanta ku haysa ee shaqo fara badan ka qabatay aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaan leeyahay jasaakum allahu khayran hawl wanaagsan baynu qabanayna insha allah qaar ka mid ah qoysaska ka faa'iidaystay wejiga koowaad ee mashruucan ayaa ka mahad celiyey
hay-addan binusalmaan ka tirsan binusalmaan maxamed binusalmaan markiska aad iyo aad baan ugu maqnay raxma charity ama raxma foundation oo iyaduna ku howlan deeq soo qaadidda iyo qaybinta eena soo soo gaadhsiisay dadkan danyartaa oo ka mid ah xaafaddan malowle aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqayaa hay-addan raxma charity oo ka soo qaaday aad iyo aad ba labadaba aan idiin soo dhoweynaa allaha idin barakeeyo eedow dawladdana waan waan u mahadnaqayaa hay-addana waan u mahadnaqayaa janno fardoosa allaha idinka wada waraabiyo intaa ay noo keentay inka badanna allaha naga siiyo markaa ilaahay rabbiga isagaa qaadiraho raxmaan oo raxiinehe ilaahay hay-addaa arraxmaa allaha barakeeyo hay-addaa arraxmaa allaha barakeeyo mashruucan ayuu qorshuhu yahay in lagu caawiyo koob iyo labaatan kun oo qoys oo ka mid ah barakacayaasha ku nool maamulka somalilan